بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قبلنا عشر كيل لحاد كتابك أبو شجاع وحنا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير kitaabkii ka hadlayay nadaafadda qofka muslimka ah iyo qaybihiisa dambe waxyaabaha la iska nadiifinayo waxaa ka mid ahaa saddex dhigoo dumarka ka yimaadabu baabkii xaawalayda weeyaan waana baab inay bartaan uu aada muhiim u yahay aan la fudaysan karinna runtii oo la odhan karin iyagunba ku gaarya leannahu wax badan baa ku xidhan oo axkaamta ah salaadii soomkii xajkii nikaaxii furiinkii intoo dhammiba way khuseynayaan baabkan oo adiga arkaya oo halkan waxaa loogu sheegay salaadu goorta ay qofka ka ansaxaysa iyo markaanay ka ansaxayn baaba la kala sheegayaada wakhtiyadan oo kale kama ansaxayso kumanay waajibin mana soo qallaynayaan siiba labadaa hore ta caadada leh iyo ta dhiiggaa dhalmada leh marka la eego soomkana isna kuma waajibin waa wakhti aan cibaado u suuragal ahayn laakiin ay soo qallaynayaan soomka xajkana baabkani wuu khusaynaya oo marka qofkii aanu daahir ahayn dee axkaam gaar u yeelanaya inuu xajkiisii iska wado ase aanu dawaafkii iyo sacigii marin siiba dawaafkii sidoo kale nikaaxii baabkii guurka dee isna waa khusaynaya oo dee ilaahay baa waxa uu leeyahy waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihin halaata taquruu dumarkii la furay saddex jeer cagta ha u dhigeen oo yay guursanin saddex jeer ilaa ay daahir noqonayaan marka waktigaa aanay daahirka noqonin aanay cadad bixin lama guurin karo oo meherkii dhinacaasay kasoo gelayaanoo waan la meherin karayn gabadhana cadad bixin dalaaqiina waa sidoo kale oo lama furi karo gabadhu iyadoo aan daahir ahayn marka cumuuman baabkani sidaasa axkaamtiisu dhinacyo badan ay uga imanaysa waxa uhi haddaba isagoo ka hadlaya muddada uu socon karo ta gaaban ta dheer ta dhexe wuxuu yihi wa aqalu lxaydi yowman wa layla dhiiggaa ilaahay uu ku saliday dumarka ka yimaada xaydka la yidhaahdo muddadiisa ugu gaabani waa habeen iyo maalin arrimahan soo socda intooda badani habatat bilistiqraa raadraaca iyo baadhitaanunbay ku sugmeen sidooda badan habeen iyo maalin ayaa dumarka qaarkood ay kuba daahir noqdaanba wa akharuhu khamsata cashara yowma waktiga u dheerina waa shan iyo toban maalmood oo dee dabcan habeenadoodiina ay la socdaan ila maalin bila habeeni ma jireen shan iyo toban maalmood baa marka uu u bato dhiigga caadada u soconaya wa haalibuhu sittun aw sabcun intiisa dhexdhexaadkiina waa lix ama toddoba sidaasay tahay saddexdaa xaaluu leeyahy qaalibkaasubaanay markaa dee dumarku u badanyihin caaisha oo khabiirad weyn ahayd dumarkay la talinayso waxay lahayd ha degdegina xataa tarayna alqascata albaydaa ilaa markaa ukhrayaadkiisa iyo gebagabadiisa waxa ugu dambeeya ku taqaaniin jeeroo aragtaan waxba dahaarada ha ku degdegina bay lahayd haddii shan iyo tobankaa habeen wax ka badan gabadhii ay isku aragto oo uu kaba joogsan waayo waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay dhiiggii dhabar furanka ase aanu ahayn kii caadada dee axkaam gaaraanuu leeyahay kaa dhabar furanku wa aqalu nifaasi laxdatun dhiigga dhalmada waxa u yar ilbiriqsi macnaheedu waxa weeye dumarka qaarkood baa wakhtigaa ay umulaan kadib aan lagu aragba oo markaasuunuu ka soo boodaa intaa kadibna iska daahir noqda hadduu qofku daahir noqdana oo wax dambe uu isku arki waayana dabcan cibaadadii ku waajibaysay dee way ku waajibaysaa wuu la imanayaa qofku oo waxa uu dee noqonayaa xukunkiisu qof daahira wa akharuhu inta ugu badan dhiigan dhalmada situuna yowman waa lixdan maalmood wa haalibuhu sidiisa intiisa dhexena siduu u badan yahayna arbacuuna yowman waa afartan maalmood can umi salamata radia allahu canha qaalat kanat innufasaau tajlisu calaa cahdi rasuuli اllahi sala allahu alayhi wasalam arbaciina yowman whada maxmuul calى اlgaalib wahuwa laa yunaafi ziyaada waxa ay saxaabiyada umu salma la ydhaahdaa tidhi dumarku waktigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo ogolaan jiray inay iska fadhiyaan oo aanay cibaadaysanin afartan maalmood waa intan aynu nidhaahno afartan bax afartan baxa intan aynu idhaahno wey marka afartankaasaanay cibaado la iman jirin bay leedahay taasi waa sida qaalibka ahun laakiin istiqraa iyo raacraac waxa ku sugmay inuu ilaa lixdan gaadhi karo oo dumarka qaarkood aanay ilaa lixdan hooyooyinka umula aanay lixdan wax ka yar kuba daahir noqon qaarkood konton shan iyo konton marka kolba inta uu qofkani ku daahir noqdo ayuunbaa loo eegayaa ee arbaciinkaasi waa ka dhexe wey marka haddaba uu qofkani daahir noqdana dabcan axkaamtiisii buu leeyahay wuxuu marka ka hadlay duhrigii oo wuxuu uhi wa aqalu duhri waxa u yar goorta gabadhu ay daahir noqoto duhrigaasoo bayna alxaydatayni laba xayd u dhaxeeya khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood baa u yar muddada ugu yara gabadhu ay daahir noqon kartaa waa shan iyo toban tahaaradeedii hadday intaa ka yaraato looma tixgelinayo in uu yahay gabadhii inay daahir tahay ee in dhabar furan macnaa waxaan leeyahay waxa aan loo arkaynin xayd haddii uu ka yaraado kii hore iyo kii dambe inta udhaxaysaa hadday ka yaraato shan iyo toban waxaa loo arkayaa waxaan inuu yahay kii dhabar furanka waayo de isagiina waxbaa ku xidhan oo markan ilaahay uu leeyahy yatarabasna bianfusihina alaaata quru saddex qur'i ha sugeen lafdu lqur'i waa mushtarak bayna aduhri waalxayd ereygani erey nasa ma ahoo ku cad ama ku gaara labada midkood laakiin luqa alcarabiya marka loo noqday waxaa la arkay isaga oo ku gooniya isagoo labaduba ay wadaagsanayaan oo mararka qaarkoodna loo isticmaalo dahaarada mararka qaarkoodna loo isticmaalo xaydka marka duhrigaa isagana la tilmaamay waxaa lagama maarmaana inuu gaadho buu yihi sida tijaabada ay ku sugnaatay shan iyo toban wax ka yar waa inaanay gabadhu daahir noqonin markaa bisha awalkeedii iyo aakhirkeedii baa unbuu ku imanayaa walaa xadda liaktari intiisa ugu badanina maba laha buu ihi xad matnigu walaa xadda liaktari taa macnaheed waxa weeye waxa iskaba suuragal ah gabadha in aanay waxbaba ka imaninba caadaba aanay ka imaninoo sidaasuunay uurka ku yeelatay ku umushoo dabeedna ay yidhaahdaan dumarka qaarkood heblaayada indhaha iy ayuu ka muuqdaa iyo cidyaha iyo meelahaasunbaa yaro casaado mooyaane waxba kale ma jiraan way dhacdaayoo allaba ka fududeeyo markaa dee gabadhii kolka ay daahir noqoto furiinkii waa fasax buu noqonayaa cibaadadii waajib bay noqonaysaa galmadii ninkeeda iyo la kulankii isaguna wax mubaaxa weeyaan laakiin arrin caafimaad haddii ay meesha timaado iyadana dee cagta loo dhigi oo gabadhii matal marka ay umul tahay afartankii amaba dhiiggii uu ka go-a in ka yarba dee caafimaad ahaan haddii kulankii uu dhib keenayo cagta in loo dhigo weeyaan walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay baa waxa uu leeyahay naftiinna hadilina ilaahay wuu idin naxariisanayaae soomaalidu maxay yidhaahdeen habeenka islaantu afartan baxda faras baa lagu doonaa bay idhah haddaad ka fog tahay faras baa loo fuulaa bay idhaah malaa dee way iska caada uune waxa weeye haddii caafimaad ahaan darar iyo dhibaata ay ka imanayso ile qofkani warshad buu ahaayo hawl adag buu soo maro nasasho iyo kabitaan buu u baahan yahay waa inaan la degdegin wax diinahoo kalifaya inaanad waktigaa ka dambaysiinin ma hayno waxa weye jaa-is wey t haddii dahaara meeshii ay timi laakiin haddii darar iyo dhib uu imanayo dee ha loo kaadiyo taasina waa mulaaxado kale qadiyadda furiinkana dee baabkeeday noogu iman doontaae gabadhu waktigan ay caadada leedahay haddii la furo waa xaraam wa yusamaa hada alaaq alaaqan bidciyan alaaq bidciyahon waafaqsanayn shareecaddaa la idhaahdaa way isku qabteen culimadayoo ma dhacaya hadduu xaaraam yahay mise mar hadduu xaaraan yahay ma dhacayo labada qowlba way jiraan waxaad se moodaysa xadiidka cabdilaahi bni cumar uu warinayo in uu muuqaalkiisu yahay in uu dhacayo dalaaqaasi waayo cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhumaa xaaskiisii oo aan daahir ahayn buu furay kolkaasuu cumar u sheegay nebiga nebigu wuxuu ihi murhu falyuraajichaa waxa a amar si inanka oo cabdilaahi xaaska ha soo ceshado ilaa intay daahir noqonayso marka dabeetana ay daahir noqoto hadduu doonayana de ha iska sii haysto hadduu doonayana iyadoo daahir ah ha furo wakta dohr sababtuna waxa ay tahay muddadan gabadhu ay ku jirto xaydka loo tirin maayo ciddadii oo kow odhan maysa ee wuxuuna looga bilaabayaa un marka ay daahir noqoto ilaahayna waxau idhi yaa ayuha aladiina aam- yaa ayuha annabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihin ay libtidaa'i ciddatihin dumarka markaa furtaan nebi maxamedow muuminiintu markay dumarka furaan dee isaguna dabcan hormuudun buu u yahay fura si ay u bilaabi karaan ciddadooda wakti ay gabadhu ciddadii bilaabi karto taasi waa mowduuc kale laakiin wuxuuna in xusaynaa un in runtii waktiyaasha uu xaraamta yahay ay maaragtay ay ka mid tahay haddii gabadha qaadi loo geeyo amaba uu ninkii doono inuu furana waa in la weydiiyaa inay waktigaa daahir tahay iyo in kale oo haddii aanay daahir ahayn loo kaadiyaa oo aan markaa furiin imanin marka axkaamtiisii saasay noqotay waktigii u badnaa iyo waktigii u yaraabaa lagu sheegay haddii gabadhii dee uu ku yimaado dhiiggan dhabar furanka ee aynu hore usoo marnay tilmaamtiisa waa ee kasoo baxaya xididka furmaye ahaa dee isaga iyo xaydkii way kala qiyaasi uun saynu kusoo maraynay xadiidkii oo waxay ku xisaabtami doontaa un caadadeedii intaan dhiiggani ka imanin ka hor caadadeedii bay ku xisaabtamay hadduu bishii xagga hore ka iman jiray iyo aakhirka labadii jeerunbay ku xisaabtami doontaa caadadeedii horey raacaysa haddii caadada ay garan weydana midabkii waxbay ku xisaabtami doontaa aduu dadaal bay samaynaysaa cibaadadu dadaal bay u baahan tahay wa aqalu zamanin buu ihi arrin kaluu galay wa aqalu zamanin wakti ka u yar kaasoo taxiidu fiihi lmar-a gabadhu ay ku yeelan karto dhiiggaa caadada ay ku heli karto macnaheedu ay ku qaangaari karto weeye tiscu siniina waa sagaal sannadood sagaal sano weeye arrimo kale oo baabkan uun la sii xidhiidha ayuu kuu faa'iideeyey ragga iyo dumarku haddii ay gaadhaan xagga shareecadda hadday gaadhaan shan iyo toban jir waa qofkaasi qaangaadh baa loo tixgeliyaa madhabkan abuu xaniifee sheegaya siddeed iyo toban jir inuu qofku ku qaangaadhayo isagu nusuustuu khilaafsan yahu tixgelin ma laha laakiin kolka xagga nusuusta la eego qofka muslimka ah ama qofka bani aadamka ahi waxa uu ku qaangaadhayaa ah, shan iyo- shan iyo toban jir markuu gaadhaa buu ku qaangaadhayaa khamsata cashara waxaa runtii een, dee daliilo badan baa muujinaya cabdulaahi bni cumara radia allahu canhuma isagoo afar iyo toban jira ayaa loo bandhigay dagaal nebiga oo uu yihi dagaalkan ka qayb galaya waa afar iyo toban jir qorigiisiibuu soo jeenay qaarte wuxuu leeyahay ana haa hunaa ana way kan haddii raggu duulayo balukaadii buu ihi weli sabi baa tahay sanadkii ku xigay markuu shan iyo toban gaadhay wuu u fasaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa intaa eh, soo raacayoo lagu qaangaari karaa biyihii taranka hadduu helo ninku ama gabadhuba ay aragto iyagana waa lagu qaangaadhaa oo ixtilaam uu yimaada alixtilaam oo qofku intuu isku jinaaboodo biyihii uu arko iyadana waa noocu ku qaangaadho Eh, waxaa kaloo gabadhi ay ku qaangaadhaysaa tan uu kitaabka halkan sheekhu ku xusay oo ah haddii dhiiggii caadada ahaa ay hesho dhiiggii caadada ahaa haddii ay hesho iyadana waa haba yaraatee qaangaadh bay noqonaysaa xataa yaanay muuqaninba xubnihii kale ee naasiya waxaasiba yaanay muuqanini kanunbaa xukumaya marka la raacraacay sagaal jir baa dumarka had iyo jeer qaarkood ay dhacdaaba inay ku helaan oo markaa waxaa loo tixgelinayaa uun xabad yar oo haddana weyn Ah, waa mid yaroo haddana weyn ay iska yaraato waa mid yaroo weyn bay noqonaysaa qaangaadh baa loo tixgelinaya buluuquna dee wakhtiyadan dambe ee dadku nasashada iyo raaxada iyo khudradda iyo cunidda iyo cabidda ay aada u badiyeen way dhacdaa wakhtigii hore in qaangaadhkooda uu ka soo degdego wax jiro weeye iyaduna haddii berigii hore qaangaadhkooda ama amaaraadka ay dadku isku arki jireen shan iyo toban iyo wixii ka dambeeya way dhacdaa wakhtigan in uu maaragtay kasoo degdego shan iyo tobanka marka sida loo tixgelinayo shareecadeenu ay u tixgelinaysaa waa sidaa weeyaan arrin kale usii gudbay haddana waxa uhi wa aqalu lxamli uur muddada u yar ee uu ku samaysmi karo ku dhammaystirmi karaa sittatu ashhurin waa lix bilood wa akharuhu intuu intiisa ugu badanina arbacu siniina waa afar sano wa ghaalibuhu intiisa dhexdhexaadka ahina tiscatu ashhurin waa lix eh, sagaal bilood weeye sagaal bilood uurku waxa uu yeeshaa heer u hooseeya oo la arko ilmo dhammaystiran inuu ku dhasho oo uu ku noolaadu ku kacu ku tamariyo waa lix bilood lix bilood marka waana la arkay dee qur-aankuna waa muujinaya labadan aayadood baa la isla akhriyaya ilaahay baa waxa uhi fi suurati alaxqaaf wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra ilmahani inta la jaqsiinayo ilaan ah, fisaalku waa intii laga gurinayay xamliguna waa intii hooyadu ay urka ku siday labadaa marka la isu geeyo waa soddon bilood buu laha yidhi waxaa lala akhriyayaa aayadda kale ee ku sugan suuratu luqmaana ilaahay uhi wa fisaaluhu fii caamayni waxaa lagaga gurinayaa ilmaha laba sano waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni marka afar iyo labaatan bilood baa laga jarayaa afar iyo labaatan bilood oo ilmaha la jaqsiiyo oo nasku uu tilmaamay in la jaqsiinayo ayaa laga jarayaa soddon bilood maxaa soo hadhaya lix bilood macnaheedu waxa weeye lixdaa uurkaa iskale ilmaha u yari waxa uu ku dhalan karaa lix bilood inagu maxaynu naqaanaa toddoba ku dhalay toddoba ku dhalay dabakeeni waa qumay bay dhahaan soomaalida hadduu labadaa isku darsado waa kaga soo tufayaa wixii wadaago marka cumuuman toddobadaasi maadaama jira lixduna waa la mid lixduna waa la mid arrinta kale uu raaciya waxa weeye muddada ugu badan ee uurka uu ku jiri karo ilmo ee hooye ay ku sidi karta caloosha iyaduna waa afar sano taana waa la tijaabiyey maxaa loo yaqaanaa qofkaas ya raagana waa la yidhaahdaa uurku raagna waa la yidhaahdaa labadaba waa jiraan waaya kala uurmaaxna ma la midunbaa adigu ereyadaasaa loo yaqaanaa waanay dhacdaa mararka qaarkoodoo koritaankiisa wax ka si noqdaan masel ama uu qubto oo qooni ay ku timaado ayaa muddadiisu dheeraataa dee qaalibkana waynu naqaanaayoo waa sagaalkaa iyo hareerihiisa sagaalkaasu isaga badanya arrimahan waxbaa ku binaysmaya kolka xamligu intaasuu noqdaa intaasuu noqdaa intaasuu noqdaa waxaa la isla akriyayaa baabkan iyo baabka guurka baabka dalaaqa baabka ciddada baabka dacwadaha waxaan oo dhan baa la isla akriyayaa haddii ilma la isku qabsado ama heblaaya uur bay leedahay iyo kii horay ka lahayd uurkan iyo ka dambay ka lahayd iyo kii dhexay ka lahayd waxaasoo dhan baa dhici kara siiba islaamuhu markanay dawakeen raggiina dayacaaday ay ka timi dabeedna arrimuhu isdabayac bay ku dambeeyeenoo gabadhii waxay dhacaysa inay dee isuba martaba dhowr kanaa la tegay dabeetana way ka duday ku kala aabaheed siiyey ku kalu qaadigu meheriyey waxaasoo iswada dulbaxay unbaad arkaysa oo lagu leeyahy uur bay leedahay seela see la odhanaya marka meelaha lagu kala hagayay ka mid tahay tani kaa isaraggii u horreeyey marka laga soo bilaabo ilaa muddadeeba ilmahan ku dhashay sidaa in loo eego oo mararka qaarkood iyadoo ay sarkeen oo ay kala tegeen ayaa aanay nin kaleba isarki karin dabeetana afar sano dhexdood hadday ilmo dhasho isagu raacaya ilaa halkanaa laga duulayaa gabadhan way sarkeen oo galmaa jirtay dabeedna muddo markay kala maqnaayeen dhowr sano ah ayaa ilmo soo baxay laba sano saddex sano xagga sharci ahaanta waa adigan arkaya hadday tidhaahdo kaa horaa leh wax ka fujinayaa ma jiro leanna muddadii ugu dheerayd xamliga iyo uurka dee weli may dhaafinoo afarta afar afar sano ah waa adiga arkaya marka baabku ma sahlana laakiin waxyaaba abwaabtaa badan iyo kutubtaa kale ayaa lala akhriyaya ishkaalkani marka uu yimaado baabu nikaax iyo baabu talaaq iyo ka baari maysid baabulcidde waa inaad baabu tahaara usoo noqotaayo halkan laga akhriya waaya waxa uu galay haddaba axkaamta qofkani wakhtiga aanu daahirka ahayn waxyaabaha arrimihiisa khaaska ahi ay noqonayaan maxaa u bannaan maxaa ka xaraama taasuu markaa tilmaamay wax la isku waafaqsan yahay iyo iyo wax la isla khilaafsan yahay axkaamta labadaba had iyo jeerna sidaynu hore usoo tilmaanay khilaafka culimmadu ee ay masaa'ilka isku khilaafayaan ma aha mid hawadooda iyo rabitaankooda ku salaysan laakiin waa qiimaynta masalada ay qiimaynayaan ama naska ay qiimaynayaan oo asbaab ikhtilaafi alculamaa waxyaabo badan baa keena sheekhanoo aanu nasku soo gaadhin ka kalena naskii uu soo gaadhay waxaa keeni kara sheekhanoo nasku agtiisa uu ku sugmay iyo kan kaloo nasku agtiisa aanu ku sugmin iyada oo labada daliile iska hor yimi midi uu jamciyey oo dariiqo loogu wada camal falo uu sameeyey ka kalena uu yidhi mee labadaa jamcin isuma imanayaan labadaa daliile kaa waan ka tegey kanna waan qaatay oo kan aan qaataybaa wax nasakhaya kaa aan ka tegayna waa mansuukh marka sababaha keena had iyo jeer culimmadu inay iskhilaafto dee waa badan yihin waa kan ibnu taymiya raximahullah risaalada yare kooban ka qoray rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam in maaragtay waxba culimada aan la canaananin khilaafkoodaas loo eego in uu yahay mid loogu cudurdaari karayo fiqa alkhilaaf baa maaragtay masaladaasi aada aada ugu arkaysaa oo loo yaqaano fiqa almuqaarin akhiiran wuxuu idhi haddaba wayaxrumu bilxaydi waannifaas waxa xaraam ku noqonaya xaydka sababtiisa iyo dhiiggaa dhalmada sababtiisa haddii labadaa arrimood ama labadaa xaaladood gabadho ay ku sugan tahay intan soo socota ayaa xaraam noqonaysa intan soo socota xaraam noqonaysa waxaa ugu horeeya asalaah salaadiiba xaraama oo dee waktiga uu qofku ilaahay ishortaagayo waa inuu yahay fii axsani axwaali xaaladihiisa ta ugu quruxda badan yahay ee ugu nadiifsan yahay ee ugu wanaagsan yahay yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waa inuu quruxdiisaa wato qofku idan waktiganuu mashquulsan yahay wakti cibaado maaha sidaa darteed salaadii gabadha kumanay waajibin mana qallaynayso hadday tukatana kama ansaxayso wasawm soomkiina waa sidoo kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa ka warramayay soomka inay gabadhu soo qallaynayso aanay salaada soo qallaynaynin waa sawm markaa haddii ay soomto waxa qaybihii soomka waa qof soomku aanu ku waajibin ka ansaxaynin hadduu soomana qallana lagu leeyahay ilaa shan qaybood buu ahaa dadka cudurdaarka lahaaye qaybtani waxa weeyaan man laa yajibu calayhi sawm walaa yasixu minhu walaakinahu yaqdii saddexaasi isku darsanaya qof aan soom ku waajibin laakiin soo qallaynaya oo haddana aanu ka ansaxayn haddii halxidhaalaha lagaaga dhigo oo haddii uu soo qallaynayo kolleytada oo laga sugayo dee hadduu soomo talo muxuu uga ansixi waay dee waa tan weeye waqti cibaadaan ahayn wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa iyo wamasu lmusxaf kitaabka qur-aanka a taabashadiisa iyo wa xamluhu qaadidiisa iyo wa dukhuulu lmasjid masjidka gelidiisa intanoo arrimood afartaa arrimoodna kitaabka qur-aanka qur-aanka kariimka akhrintiisa iyo kitaabka taabashadiisa iyo kitaabka qur-aanka qaadidiisa iyo masjidka gelidiisa afartan masalana iyaguna waa mukhtalafun fiiha waa la ysku khilaafay macnaha culimada qaarkood waa jumhuurulculamaa culimadu siday u badan yihiin ayaa maaragtay ay qabaan in arrimahani aanay bannaanayn oo xaraam ay yihiin oo gabadhii waxa kula mida isaguna kii janaabada lahaa waa qofkii xadadka weyn lahaa xadadka yare waa weysalaantii qofkii xadadka weyn lahaa tii markaa dhiigga lahayd dhalmada iyo nifaaska iyo kii janaabada lahaa iyo arrimahani xalaalo maaha waa ka xaraam aimada qaarkood sida imaamulbukhaari iyo rag kaleba ibnu xasam daawuda daahir iyo rag kaleba maaragtay waafaqayba iyaguna waxa ay leeyihiin inahani waa laga yaabaa inay karaaha noqdaan laakiin xaraam ma aha karaaha way noqon karaan oo sida fiicani waxa weeye qur-aanka qofku inuu akhriyo oo uu qaado masjidka joogo isagoo daahira sida wanaagsani waa sidaa laakiin xaraam maaha bay qabaan arrinta keentay inay isku khilaafaanna waxa weeye qoladan jumhuurtu waxay daliishanayaan laba nas oo midkood uu yahay saxiixun sariixun midna uu yahay sariixun hayru saxiixin oo asbaabta keeni karta had iyo jeer khilaafka midi waa qowluhu tacaala suuratulwaaqica aakhirkeeda waxaad ku arkaysaa iyadoo ilaahay uhi laa yamasuhu ila almudaharuun kitaabka qur-aankaa ma taabtaan cidda daahirka ah mooye cid kale ma taabato kitaabka qur-aanka waa jumlo muuqaalkeedu uu yahay war laakiin xagga macnaha ka ah inshaa iyo amar yay taabanin kitaabkan cid daahira mooye cid kale marka waxa ay leeyihiin daahirkani waa inuu jinaabadii ka daahir yahay qof dhiigagii oo dhanna uu qof ka daahir yahay waysela'aantiina uu ka daahir yahay intaasay ku fasireen culimadu qolyaha kalena waxay leeyiin mee daahir dahaaradan la sheegay waxa weeyaan laa yamasuhu ila lmudaharun qof daahir ah oo mu'min ah qof mu'mina mooye qof gaalihi yuu taabanin yuu taabanin ayaa iyaguna markaas kaasaa isna jira odee qofka mu'minka ahi waa qof daahira qofka gaalkiina waa qof nijaasa marka daahirka halkan lagu sheegay inuu yahay kii waysada qabay ee maydhiga qabay kuma cadda kuma cadda ee tafaasiishtaa kale ayaa tahy xadiidkaa kalena isaguna aayaddu muu la macneeyey laa yamasa anlaa yamasa alqur'aana ilaa daahir ninbuu nabigu dirayo qoraal buu u sameeyo waxau ihi kitaabka qur-aankaana yuu taabanin qof daahira mooye qof kale daahirkiisna muslim baa lagu macneeyey mu'min qof mu'mina mooye qof kaale yuu taabanin qolyaha qaarkoodna waa inuu xadadka daahir labadan daliilba kuma cadda xadiid kalaa isaguna jira oo wuu sugan yaha waa xasan iyo ma aha la isku qabtay oo isaguna uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa lijunub masjidka uma xalaalaynayo eh, gabadh caado leh iyo qof jinaabada nin jinaaba leh ama gabadh mid kasta ahaadee qof jinaaba leh iyo gabadh caado leh midna masaajidka uma xalaalaynayo wa dukhuulu lmasjid marka naskaasi wuu ku cad yahay masalada oo gabadh aan daahir ahayn iyo nin aan daahir ahayn wuu sheego si toosa wuu sheegay laakiin waa saxeex baanu ahayn bay leeyihin markaa masalada adigoo ogaanaya kollayba haddana waxa aad ku xisaabtamaysaa sida fiicani inay tahay in dee qofku uu iska daayo waa kuwa culimada qaarkoodna yidhaahda haddii markaa ama qofku qur-aankii uu ilaawayo ama xaalaad baahi adagi ay timaado uun ha loogu cudurdaro waqtigaasa iska akriyo ama ha qaado waxaa kaloo jirta athar xadiid ay caaisha warinayso saxiixa muslim ku sugan nebigu wuxuu ihi naawiliini alkhumrata min almasjid caaishay masjidka iga sii masjidka bal iga soo qaad tijaayada kolkaasaan ku yidhi bay tidhi innii xaaid daahir baanan ahayn dabeedna wuxuu igu yidhi bay tidhi inna xaydataki laysat fii yadik dee ma gacantaaday xaydkaaga dayle gacanta kuma wadatide baasha iisoo qaad sidaasuu iigu jawaabay bay tihi marka taasi ayaa muujinaysa bay leeyihiin gelidda masjidkii ama joogiddiisii inaanay bele lahayn qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin maye waa muruur haddii qofku uu dhex marayo waa dhex mar oo soo qaad dhex maroo soo qaad buu ujeedaye meesha kama muuqato kuma cadda fadhiisoo iska joog kuwa qadiyad la xidhiidha fahamka iyo qiimaynta naska ayay la xidhiidhaan arrimahan oo dhan waawaaf dawaafkii baan isaguna u bannaanayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku leeyahay xadiidkaa saxiixa ina dawaafa bilbeyti mithlu salaa ilaa anakum tatakalamuun faman takalama falaa yatakalam ilaa bikhayr culimada qaarkood saxiix bay ka dhigeen kacbadoo la dawaafaa dawaafkaasi wuxuu la mid yahay salaada salaad maxaa looga baahnaa dabcan tahaara ugu horraysa miftaaxu salaa muxuu ahaa aahuur dahuurka inuu qofku dahaaro qaato waa furaha salaada kaasay ahayd markaa dawaafkii beytka la dawaafayay dahaaraa loo shardiyaa laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa la hadli karaa buu nebigu dawaafka dhexdiisa qofka dawaafka dhexdiisa hadlaa khayr mooye wax kale ayuu ku hadli waa arrin xujaajta tegaysa khusaynaysa labada arrimoodba waa laba masalo muhiima in qofku marka uu dawaafayo uu weyse qabka ogaado weyse qabka oo had iyo jeer saxmad badan baa iska jirta waxaa laga yaabaa saacad saacad iyo badh inuu dawaafku qaato markay xaaladdu caynkaa tahay qofku waa inuu u diyaargaroodaa oo wakhtiga dawaafka in yar unuu jira yaba dadka xanuun kala hiyo waa inuu dahaaro taama soo sameeya qofku intanuu dawaafka dhexdiisa ku jirana daadaawasho iyo sheeko iyo haasaawo iyo baqa uu qofkii baqdoo idhaa dadkay naga celiyo waxaasiyay ku dhicine dikriga ilaahay ha wado tasbiixda iyo xamdiga iyo qur-aanka kariimka iyo istikfaarta iyo towbadkeenka waqtigiisa taa ha ku camiro waxaa kaloo macruufa in xadiidkii saxiixa ahaa xaaskii nabiga caaisha radia allahu canha markii uu soo dhowaaday camalkan gudagalkiisii waa tii caadadu ka timi wuu tilmaamay nebigu ee wuxuu lahaa camalkaaga iska xidho oo meel wal waxa ay dadku samaynayaan oo dhan samee hayra anlaa tatuufii bilbeyt aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam kacbada unha dawaaf marka gabadha ay caadadu ku timaado cumradii way xidhan kartaa xajkii way xidhan kartaa way una maydhan kartaa laakiin ma dawaafayso dawaafkii un baanay samaynaya ilaa intay ka daahirayso markay daahir noqotunbay dawaafay yadhurna faidaa tadaharna fa'tuuhuna min xaysu amarakum allah ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin waxay ku weydiiyeen gabadhu wakhtigaa aanay daahirka ahaynee xaydka leedahay arrinkeedu waxau noqonaya iyo mucaamalada iyo xidhiidhka rag ee ninkeedu la yeelan karo waxaad u sheegtaad ugu jawaabtaa qul huwa aadam waa dhibdhe dhibaata weeye dhib waa min mucjizaati lqur-aan bay ka mid tahay inuu qur-aanku tilmaamay in dhibaata ay meeshan ku jirto akhiiranna waxay sugayaan dhakhaatiirtu dhibkaasi inuu iyadana ugu jiro isagana ugu jiro haddii qofku uu la kulmo gabadhiisiio aan daahir ahayn oo ay suuragalba tahay ile meeshii waa meel aan diyaar ahayn oo mashquulsan oo kayru caadiyahe waxaa suurtagala inuu isagu kaba qaado bukaan kaga dhici kara qofka xubnihiisa taranka iyo xiniyihiisa iyadana sidoo kale inay cuqmi gaadhsiiso oo jihaaskii diyaarinayay albuwayda ilmaha iyo habka uu u samaysmayo wixii diyaarinayay ay ka dhintaan oo cuqmi iyo dhalmala-aan ay sabab noqoto saa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam aada uga dayriyey in qofku da- wakhtigaas uu ku dhaco gabadhiisa waa wax xaraama weeye qofka muslimka ah oo qof nadiifa rag iyo dumarba waxaanu ku dadaalayaa dahaarada marka adan waa dhib weeye iyadana dhib bay ku tahay isagana dhib factazilu nisaa fi lmaxiid wakhtiga ama meesha kala dheeraada buu ilahay yihi ha u dhowaanina xataa yadhurna jeeru ka go-o fa idaa tadaharna kolkay maydhaan Saa- eh, waa dahura iyo tadahara ayaa labadaa waa min xayu tasriif waa cilmu sarfiga kolka la ego waa laba wasan oo kala duwan oo midina mujarad uu yahay midina masiid uu yahay dahura waa qofkiibaa daahir noqda oo wixii ka dhammaaday tadahara wuu maydho wuu isnadiifiyey markay labadaasi isku darmaan maaha ka go-id keliya ee ka go-id maca maydhashi kolkay timaado halkuu ilaahay idin faray uga taga ilaahay wuu jecelyahay kuwa towbadkeen ka badan ee dahaarada ma jecel walistimtaacu waxa xaraama alistimtaacu in wax laga dayo o laga taabto bimaa bayna asurati waarukba inta xundhurta iyo udhaxaysa jilibka inta udhaxaysa aa waxa weeye markaas waa soonaha khatarta ah inuu qofkii uga dhowaado xaaskii iyaduna waa waxaan banaanayn cabdillaahi ibnu sacdin radia allahu canh anahu sa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam maa yaxilu lii min imra'atii wahiya xaa'id maxaa gabadhayda xalaal iga ah inteen kala mucaamaloon karaa wakhtigaanay daahirka ahayn laka maa fawqa alizaar intaa guntiga ka sarraysa buui waxaa se sugan oo saxiixa sida caaisha ay warinayso arrimahan gaargaarka khaasqaaska ah in akhiiran ay nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu baneeyo wixii aan farjiga ama xubinka taranka ahayn inuu qofku kala kulmi karo oo taasi problem iyo bele badan aanay lahayn Eh, marka waxay sii raacisay wa kaana amlakakum liirbi wuxuu se ahaa agabkiisa mid idinka haysasho badan marka siduu isu ilaalinayo isu hananayay idinku isu hanan maysaan haddaa halkaa gaadhaan marka taasi bay sii raacisay ilan qof geesiyadoo fariida baa hayday marka qofku haddii uu ka baqayo in khatar ay ku timaado dee inuu iska daayo wey liannahu wixii xaraamku gaadhsiinaya isna waa laga joogsanaya laakiin asaalatan inta xaraamtaha waa filmaxiil waa xubinkan taranka weeye aadana marka masalooyinkan wax la isla waafaqsan yahay iyo wax kaleba sidaasay kala noqdeen wayaxrumu cala aljunub qofkii janaabada lahaa waxaa ka xaraama khamsatu ashyaa آه، شن شيء الصلاة صلاة بك حرامة قفك هدو جنابا لي إلهي بوحر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا dadka muuminiinta baa ilaahay uu yeedho waxa uu yidhi ha u dhowaanina salaada idinkoo cabsan waa berigii hore bahasha aan la xaraantinimaynin qofku isagoo kala wareegsan oo silan ilaahay uma khushuuci karo u baxsan yahay bal miirsada bay berigaa hore ahayd ilaa aad garataan waxa aad ku dhawaaqaysaan idinkoo jinaabaysanna ha u dhowaanina masjidka ilaa caabiri sabiil inaad dee maraysaan mooyaane oo markaa dee dhex martaan uun ilaa aad maydhataan waa sida culimada qaarkood ay ku fasireen idinkoo jinaabaysan ha u dhowaanina salaada ilaa caabirii sabiil inaa idinku tihiin dee kuwa socdaala mooyaane oo qofku hadduu musaafir yahay ase uu jinaabaysan yahay dee maxaa loo ogol yahay dee inuu biyu waayo dabcan oo biiraan buu u dhow yahay inuu markaa iska gebagabaysto laakiin gebagabaysi la-aantii iyo mayri la-aantii kuma gelayo qofku cibaadadan kuma gudan karo labadan waa inuu mid raacaa casiimada iyo ruqsada midkood waa inuu qaataa qofku wa qiraa'atu lqur'aan wa masu lmusxaf wa xamluhu kuwaana waynu soo xusnay khilaafka ku jiray qur-aankii kariimka ah qofkii u akriyo dusha uu ka akriyo wey iyo kitaabka taabashadiisa waa isagoo kitaabka akriyo waxamluhu waa isagoo kitaabkii qaada islamase khilaafsana inay sunno tahay oo ay wanaagsan tahay qofku inuu isagoo daahira waxyiga akriyo dul dusha ka akriyo oo qur-aanka misxafka uu ka akriyo walubthu fi lmasjid baa isaguna ka xaraama qofkan haddii uu jinaabaysan yahay oo xaggii hore dee daliilka waataynu soo marayn wayaxrumu cala almuxdith waxaa ka xaraama qofkii aan weyse qabin waa xadatan asqara bay ka dhigantay shayga loo yaqaano fii cilmi lfiq waa xadath yar xadathkuna sidiisaba wax nijaasa maaha laakiin waa wax ilaahay uu ku adoonsaday un addoonku inuu ka dahaaro qaato oo iminka qofkii marka uu jinaabaysan yahay ama gabadhi ay caado leeday ama uu waysela yahay qofkii dee macnaheedu maaha inuu qofkii nijaas yahay haddii la taabto iyo haddii meel isaga uu taabto dee xamu nijaasaynayo ilaan saxaro iyo kaadiya waxba kuma yaalaan ee waxa weeye shay macno ahaanuun dee ugu taagan oo ilaahay inuu ku addoonsaday qofkani inuu iska dul yeelo iska iska rafciyo meesha ka saaro marka muxdidkii saddex shay buu tilmaamay asalaatu waatawaafu wamasu lmusxafi waxamlu labadaa hore waa la isku waafaqsanyay salaadii iyo tawaafkii misxafka qaadidiisiiyana dee waa kuwa ayn hore usoo xusnaya taabashadiisa xadiidkii muslim ku sugnaabaa wuxuu ahaa laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada'a mid idinka idinka mida ilaahay salaadiisa aqbali maayo markuu weyse jabo jeeruu weysaysto ha weysaysto qofku cibaadadan ha u dahaaro qaato waysadaas oo dee runtii fadligeeda iyo qiimaheeda aada iyo aada ugu badan yahiin hore usoo marnay intaasibuu ku xusay kitaabu dahaara oo dhinacyo badan leh wax badan oo runtii qofka muslimka ahi uu dareemayana waynu soo aragnay ama su-aalo ay ka iman lahaayeen kitaabu salaa kitaabkii salaada weeye kanina oo isaguna markaa ka hadli doona salaada iyo waktigeedii iyo axkaamteeda faraha badnaa salaaduna runtii mansilo weyn iyo darajo weyn ayay ku leedahay diintan islaamka dhexdeeda liannaha thani larkaan arkaanta waa tii labaadba tawxiidka kadib iyada ayaa ku xigta dadka muslim muslimiinta ahina may aqoon muslim ama mu'min iska suka ah oo leedo ah oo aan hoggaan qabanayaaba jirin oon ilaahay u tukanaynin lama aqoon waana wax dadku ay ka walaaci oo ay ka warwari oo ay farta dhexda ka qanini doonaan maalinta dadku ilaahay hortiisa ay taagan yihiin ee la yaabsan yahay ma salakakum fii saqara qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nucimu lmiskiin wakunaa nakuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi ddiin xataa ataana alyaqiin famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin cidina maarayn maysa kuwa waar xaggee ka qodax qaadateen baa layidhi kuwo naarta ka geeraraya dhexdooda ku jira kolkaasay yidhaahdeen maxay yidhaahdeen lam nakun min almusaliin mmaa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin halkaasay ka bilaabeen waan ma tukadayaal baanu hayn bay ma tukadayaal muslimnimo iyo mu'minnimo kale iyo may sheegine ma tukadayaal baanu hayn bay ka bilaabeen marka waa arrin aada iyo aada khatar badanoo dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaabu xusaybaa dee in arkaanta iyo tiirarka uu islaamku ku taagan yahay sida masjidkan oo kale weeye salaadu marka qofku hadduu ka tago gam unbuu ka siiyey islaamka ayna dhex taagnaadan laakiin gudin buu sitaayo wuu duminayaa islaamkii qofkaas marka cumuuman dee xukumkeedana isagu de wuu soo koobkoobayaa sheekhu dee halka laga taagan yahay wacdi walba waa ka dhagaysateen waa gaal iyo waa islaam mar layba layskuma khilaafsano maxkamadda in la keeno oo lasoo wado oo garsoorka hortiisa lasoo joojiyo maxaa la leeyahay towbadkeen wuu towbad keeni waayey kollayba waa la dilayaa taana cidiba kuma muraadsanaba cidi kuma muransanaa in la dilaya taariku salaadka waxaa loo dilayaa gaalnimo oo xabaalaheenna lagu dari maayo oo la dhaxli maayo ayaa qaarkood ay leeyihin qayb badanoo culimada ka mid oo daliil adag haysta iyo maye waa muslim dee mufsid noqdee ha lagu tukado xabaalaha ha lagu daro intoo la dilo midna hadh u jiidi maayo madhabahale xataa muslim isaga laftiisu waa muslim oo dee weli muu gaaloobin iyaga laftigoodu hala daaya macnuhu ma aha waxaadee isweydiin leh ciddii maxkamadda geyn lahayd ee xeer ciqaabeedkanba weydiin lahayd ee fulin lahayd meesha cumar bin khadaab bay u baahantay marka salaada iyo arrinkeeda waa kaa innagana dee waa waa alamraad alijtimaaciya fi hada almujtamac bulshadeenna dhibaatooyinka ugu darana haystaba wey diinyaraanta dadka haysatae ka turjumaysa wuxuu nabiguna kasii waramay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka in ummaddu qaybihii islaamka kolba ay mid tuuri doonaan kolba mid bay tuurayaan waxaa ugu dambaynaya salaada maa baalo maxaad u malayn doontaa iyadiina hadday tuureen maxaa soo hadhayba marka waa wax u baahan ama waajibina saaran weeye dee dadka inaynu u gurmano maadaama ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara qof walba dad buu saaxiib la yahay oo dad baa ka tala qaato oo dad baa ku kalsoon oo dad buu wax siiyaa oo ka mas-uulyahay marka bal isku day afkan sidaad wax ugu gurayseed gaajada iyo darxumada uga badbaadinaysa naar in aada uga badbaadiso runtii aynu la dadaalno waana dee xil dee mas-uuliyiinta ugu horeyn saaran culimada waxgaradka iyo ummadoo dhanba in mushkiladda loo arka inay mushkilad tahy musiibadoo dhan iyadu waa aabaa abaaraha jira iyo cudur jira iyo cadowga naga adkaaday iyo wax walba waa musiibooyinka waasalkaa wey waxaynu wakhtiga intaa ka hadhay u dayn doonaa insha allahu su-aalaha kitaabu salana waynu ka bilaabi doonaa haddii ilaahay ka dhiga dariska dambe insha allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha koowaad ee sheekh maxamed lasoo weydiiyey waxa weeyaan haddii alaabi masaajidka ku lunto laga yaboohin karaa inkastay dee mawduuca ka baxsantahay malaa wanaagsan tahayna uga faa'iideyna su-aalaha mawduuca ku saabsan wuu diiday nebigu caleyhi salaatu wasalaam yaboohda masjidka dhexdiisa waayo masjidka dee cibaada loo dhisay iyo in ilaahay lagula xidhiidho oo lagu khushuuco adduunkuna iyo laxajeclada iyo hanqaltaagga ay leedahayna wuu iska badan yahay oo marka la yidhaahdo waxaasaan waxa ayaa arkay kolka la yidhaahdo waana la isku dayan karaa buuqna way keeni kartaa marka waa la nahiyey waa la nahiyo dee weli habaarna waa loo raacinayaa qofka oo laa raddaha allaahu laka ilaahay kuuma soo celiyaa buu ahaaba xadiidku su-aasha kalena waxa weeyaan haddii aad alaab iibsato aada ka hesho alaab ku dhex jirta alaab lagaa iibiyo haddaad shay ku dhex taloon aad ka hesho xukunkiisu muxuu noqonaya kolley waxa weeya uun ammaana waa wadiica waxaan leeyahay luqata baadi oo kale unbaa loo tixgelinaya marka ciddii alaabtu ay ka timid ayuunbaa dee loo sheegi doonaa kaasina kii uu ka qaato uu sheegi doonaa ilaa intii la helayo hadday suuragal tahay ciddii alaabta lahayd ilaa inta la helayo waa luqada iyo baadi haddii la waayana dee qofku wuu iska milkii karaa ciddii lahayd wakhtiga ay soo baxdana wuu siin doonaa oo wuu bixin doonaa adigu waxaa loo tixgelinayaa xukunkii baadida uun xukunkii baadida wallahu aclam
gabadha haddii indhuha casaadaan marka xayd waktiga xaydka ma xukunkii ma noqonaysaa xaydka oo kale waktigaa ma iska daynaysaa salaadii iyo cibaadii maya innagu waxaynu ku xisaabtamaynaa uun wixii muuqdaa lagu xisaabtamaya marka wax inooga muuqda haddaanay jirin oo laga arkayo oo dabcan dee dhiiggii ah dhiiggii haddaanu jirin qofka xukumkiisii wuxuu yeelanayaa uun inuu daahir yahay inuu daahir yahay ayuunbuu yeelanayaa waayo tan kale kuma xisaabtami karno sababta noocaasa wax badan baa keeni karaa xanuun baa keeni karaa cudurro aan isaga ahayn baa keeni karaa marka wax lagu xisaabtami kara taasi maahae waynu sheegnay una caad ahaanunbay dadku u sheegaan baynu nidhi laakiin dee sharci ahaan iyo xukun ahaan umaynaan sheegayn marka qofku hadduu daahir yahay oo wuxuu isku arkay aanu jirin waa daahiruun
gabadha haddii la furo iyadoo aan daahir ahayn ama loo galmooday furiinkeedu ma ansaxaya taa waynu sheegnay dee horeynu uga warranay furiinku wuu ansaxayaa laakiin qofku waa inuu soo ceshado markay daahir noqoto uu hadduu doonayana furo hadduu doonayana haysto taana waxaa u daliilahaa xadiidkii cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhuma ee dee uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam murhu falyuraajichaa amaroo ha soo ceshado kaasaa u daliila marka qowlkaasaynu qaadanaynaa ah inay furmayso asaa uu furiinku xaaraan yahay waa furiin bidciya oo xaraama xalkiisuna inuu soo ceshado uu yahay maadaamuu nebigu yihi soo ha soo ceshado dee ha soo ceshado waxa ka horreeyey inay furantay baa ka horreysa marka qowlkaasaynu qaadanaynaa ah in ay furmayso laakiin xalkuna waa caynka ah sidaa xadiidka xusaya nebiga ale laga soo warinaya calayhi salaatu wasalaam
su-aashana waa su-aal khaarija weeyaan jaadku ma daroogaa buu ihi hadduu se darooga yahay ma laga weysaysanaya haddii uu qofku isagoo cunayo salaadii soo gasho waxay kolley ku fiican tahay su-aashaas waa wakti dheer bay u baahan tahay muxaadaraad bay u baahan tahay marka iminka ma odhan karno waa laga weysaysanaya iyo weysaduu jabinayaa midne waa aafo jirta oo mujtamacan haysata oo u baahanna dadku runtii in la iska wacdiyo la iska wacyigeliyo oo dadka lala dadaalo taariku salaadnimadii aynu ka warramaynunbuu la mid yahay waa amraadda ama cudurrada bulshadunbuu ka mid yahay wallahu aclam haddaad ku aragto buu yidhi ibtaada biyo aad ku aragto adigoo hurda maxaad yeelaysa macnaa adoon hore markaa wax kale u arag lakiin qoyaan yarun baad ku aragto haddii uu jiro ixtilaam macnaheedu waxa weeyaan biyaha waa la yaqaanaa taranka biyaha taranku waa macruuf kuwaasi hadduu qofku arko dee wuu maydhanaya maydhgiibaa waajiba daruuri maaha inuu wax dareemay oo markii uu hurdada ku jira wax dareemay waxba taasi daruuri maaha laakiin hadduu arkay midhka muhiimka ahay waa aragga biyaha taranka wey waayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii ay saxaabiyaddu su-aashan weydiisay fahal cala almar'ati yaa rasuula allahi ida xtalamat nebi maxamedow gabadha maydhi ma lagu leeyahay kolka isku janaabato bay tii kolkaasuu yihi nacam idaa ra'at ilmaa haa hadday biyo aragto laakiin arrintaa cagsigeed iyadu maya oo ah habeenkiibuu wux- wuxuu ku riyooday isagoo qofku wax samaynaya laakiin waxba muu arag oo biyii taranka wax ka soo baxay oo uu arkay ma jirto maydhi laguma le markaa wallahu aclam
dadka masaakiinta ah ee masaajidda in fara badan ka dawarsadee lagu saliiday xukunkooda muxuu noqonayaa ma in lagu siiya mise waa in masaajidka laga saxo
waxa aynu odhan karnaaba malaha waa baab shabahaya un yaboohdii marka culimmadu marka ay ka hadlayaan waxay leeyihin qofkan xaaladiisu hadday xuntoo baahay aada u adag hayso waxaa la siiya haddii kale dabada hala yidhaahdo joogso kolleyba waxaynu ku talinaynaa saynu in badan oo horeba xusnay in dabada lagu siiyo qofka si aanu u mashquulinin iyagana aanay ugu ridinba mushkilad ilaa u fiirsateen mooyaane dadka had iyo jeer masaajidada dhexdooda ka dawarsadaa waxa ay istaagaan assalaamu calaykum ta hore markaynu idhaahno toodii assalaamu calaykum toodii hore meel ay marti garan maysa leannahu isagu wuxuu ilaashanayay uun inuu suuqa carbunto aan cidi uga horraynin assalaamu calaykum markuu imaamku idhaahda ase adugu aanad weli odhan baad arkaysa isagoo taagan oo barnaamijkiisii bilaabay marka runtii iyagana way ka waswaasin kartaa salaada iyo dadkan kale ee tukanayaba marka in la barunba in la dhaafana maaha malaha iyaga qudhigooda waxay u arkeen gudahana in wax lagu siinayo dabadana lagu weydaaranayo u arkeen Ee, bal haddii dabada lagu siiyo inay joogsadaan baa suuragala dabadana wax lagu siiyo hana lagula taliyo buuqa inay ka daayaan dadka cibaadada wadee tukanaya ee dikriga wada inay ka daayaanoo dabada wax lagu siiyo wallahu aclam
Een, su-aashani waxa weeyaan een, cadarka la ismariyo qaar baa isbiirto ay ku jirtaa macnaa aalkaloo qaar bay ku jirtaa waana la isku shubaa markaa xukunkeedu muxuu noqonaya ma la- la iska maydhaya khilaafka dee ku jira khamriga horeynu usoo sheegnay ama wixii alcool leh waxaa la yidhaahdo een, maadadan wax sakhraaminaysa wixii lahoo dhan horeynu usoo xusnay baabkiisa khilaafkii ku jiray ee, waa shay xaaraan ahoo daahira iyo me waa xaaraan aan daahir ahayn markaa dee hadduu wuxuu yahay wax khamri leh ama wixii lagu waalanayay leh waa iska dayntiisu way fiicantahay bay ila tahay iyadoo een, dee qowlka ay culimadu u badan yihiin uu sidaa yahay ase daliil adaga inaanu jirin oo ku cad daliil ku cad inaanu jirin dee hore aynu usoo xusnay wallahu aclam Een, haddii matalan gabadha marka ay ay ninkeeda ay kulmaan kadib iyadoo maydhatay oo daahirooday haddana oo wakti kadib ay biyo ka yimaadaan muxuu xukunkeedu noqonaya waa su-aalo aada u adag fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan sidaynu malaha aad haddii aad kutubaha mudawalkaa baabulqusli ka akhrido een, way isku khilaafsan yihiin isku khilaafsan yihiin qaar yidhaahda mayri baa ku waajibaya iyo qaar yidhaahda kuma waajibayo macnaha halka ay ka duulayaan waxa weeye maadaama ilahay uhi innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtaliih min nutfatin amshaaj biyo isdhex kale kol hadduu ilaahay sheegay haddii wax ka soo noqdeen dee wixii isdhex kale baa kuweedii iyo kuwii kale noqon kara marka kuweedu marka ay ka yimaadaan dee maydhi baa waajibayay marka ha maydhato ayaa ay qoladaasi ka duulayaan qolyaha qaarkoodna rubama ay tahay kuwii ninkoo ka soo noqday saa darteed laguma laha marka labada qowlba way jiraan Ee, waxa si fiican hubsiina ayaa fiican kolka horeba allahu aclam Een, gabadha uur kale ma la furi karaa taasi haa wey ha soomaalidunbaa malaha yidhaahda hadday uur leedahay waan maqlay haddii uur leedahay lama furi karo liannahu waxay ku xisaabtamayaan way ka duulayaan haddii ay inan dhashana in lasii haysto hadday inan dhashana in layska sii daayo eeg fals- falsafada ku jirta intaas falsafada ku jirtaa waxa weeye haddii gabadhu ay uur leedahay oo inan ay dhasho maba furna ila waa laysu bun tirsanayo meesha meel ra- laysu rag tirsanaya bay ahayd laakiin haddii la furay oo inan ay dhasho way iska furantay way socotay iyada cidooni mayso marka halkaasay ku daba leedahay ee waxa weeyaan ee, waxuuna dee ciddadeedii unbaa gaar ah oo wuxuunay ku ciddo tirsanaysaa un intay umulayso cadadbaxeed waa ilaa intay umulayso laakiin way furmi karaysa Een, su-aashana waxa weeyaan haddii xaaskaagu aanay tukanin tukan marka tidhina ay tukan weydo muxuu xukunkeedu noqonaysa ma iska sii daynaysa
Een, qoysaska inagu burburin mayno laakiin waxuunaynu isku dayi lahayn inay isdawaystaan oo ay isshafshafaystaan ayaa malaa ka roon gabadhuun maahee dee way jiraan dumar mu'minaadoo raggii ugu taagi waayo war toosoo salaada tuko way iyaguna badan yihiin haddii madaahibta loo cuskado taariku salaadku waa gaal sheegaya dee warba ma jiro wardee markaa ma jiro iyo wada hadal oo waa kala kaxayn oo maxkamadun baa kala kaxayn haddii laakiin qolyaha kale loo cuskado waa in saaxiibaka kale u waaniyaa aada u waaniyaa waana iska macruuf qofka marka aada waanisee waanadaaduna weliba ay u muuqato mid qofka ka dhaba oo aanu waxba ula hadhayn oonu ku ceebaynayn oonu ku xumaynayn laakiin tala ikhlaas loo wanaagsan ay u muuqato inuu aqbalo aada bay u badan tahay marka dadaalkaas un baynu faraynaaye laakiin malaha furiinkuna waa laga yaabaa inaanu wax badan soo kordhinin ama uu kasii daraba qofka intaas inoogu